haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuq maasuqa hareeya doorashada soo socota ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa
iyadoo ay soo dhowaanayso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mida musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo weliba qayb ahaan beesha caalamka cabashadan ayaa ah laba nooc oo kale ah tan koowaada ee dib u dhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada wakhtigeeda aysan ku dhacaynin iyo tan labaad oo ah in si xalaala oo nadiifa ay doorashada u dhacdo guddiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobolada ayaa la sheegay in aysan madax bannaanayn oo la gacmogacmaystay inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana waxaa jira eeda sheegaya in dowladdu ay guddiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar ciidamo iyo dad ku dhow dhow madaxda sarsare meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa galmudug iyo hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay ka hor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed cabdiwaare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn inkastoo uusan meesha ka saarin oo uu yiri siyaasaddu waa isku tanaasul iyo waxxirin haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay dooneysay inay weydiiso sidoo kale madaxweynaha galmudug oo siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda qaarkooda ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada guddi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dowladda laga dhex arkaayay oo uusan madax bannaani buuxa usoo xulan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka turkiga isna waa uu ka gaabsaday inuu arintaasi jawaab ka bixiyo inkastoo aan su-aashaasi weydiiyey meelaha kale ee aadka isha loogu hayo ee walwalka musuq maasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska guddiyada uga mid noqonaya gobolada waqooyi waxaana taa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi
dalkan dee dowla goboleedeed buu ka dhisan yahay dowla goboleedyada uu ka dhisan yahay somaliland dowla goboleed kuma laha somaliland yacni gaar baanu u taagannahay bay yidhaahdeen laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan maadaama dowla goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan guddiyada doorashada u samaynaya annaguna inaanu samaysanno guddiga doorashada guddiyada doorashada inaanu samaysanno oo keliya ayaanu rabnaa laakiin waxaad moodaa dawladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oy leeyihiin annaga idiin samaynayna qodobka labaad ee meesha ku jiraa waxaa weeye xukuumad kasta dowla goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay sida annaguna aanu xubnuun ugu leenahay kolka dowla goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan de annagana nooma samaynayaan xukuumaddii dhaxana cidnaba uma samaynayso qodobka kale ee meesha yaallaa waxa weeye guddiyadii waxaa laga samaynayaa heedda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed oo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay weydiinaysay sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariina u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka nisa fahad yaasiin oo aanan ka jawaabin isna codsigeennii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku hayo magacaabista guddiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka musharaxiinta u taagan doorashada labada kun iyo kow iyo labaatanka soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan qoraal ay soo saareen talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalan aysan doorashadu ku dhicin sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay guddiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda balse aada ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa guddiyada doorashada waxaa mid aan san lahayn ku tilmaamay xildhibaan cabdishakuur cali mire waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo siyaasadeed oo marin haabin shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa in ay dalka doorasho nabad si nabada ku dhacda loogu hortegay inay tahay waxaana ku saabeynayaa sidaa og tahay dooda doorashadu sanad iyo barka badan ilaa laba sano ay soo socotay ilaa dhowr hab oo doorashaa la isku soo qabtay dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codog dadkii diidanaa sharcigii doorashada oo baarlamaanku ansixiyey dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu loogu talagalay inuu qabto dadkii diiday heshiiskii dhusmareeb two dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban yaa maanta waxay haddana mashruucii ay ku ololeeyeen oo u dagaalameen oo markii ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan yaa isla heshiiskii ay u ololeeyeen oo usoo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan marka in dadka soomaaliyeed la marin habaabiyo in beesha caalamka la marin habaabiyo in sumcadda doorashada mataqaanaa integritygeeda transbarsiga la haleeyo ujeedo looga leeyahay weye mana ahan dood saxa xildhibaan cabdishakuur cali mire oo kamid a xildhibaanada dowladda federaalka ku dhow dhow ayaa sheegay in eedda sida gaarka ah loogu jeedinayo fahad yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn islamarkaana taliyuhu uusan howshiisa soo dhaafin
taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqayaadka oo soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay ee inay guddiyadaha ka mid noqdaan dadka guddiyada ka mid noqonaya criteria loosoo sameeyey oo habraaca ku qornayd qofkii criteriadaas khilaafsan oo oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa tan kale fahad baa yaa soo qoray nabasugid baa soo qortay afar sana aan maqlaynay fahad baa sameeyey fahadaa sameeyey fahadaa sameeyey fahadaa yidhi waa waa waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay ninka hadalkaas bilaabay ee guddiyada nabasuguddaa qorteena waa nin aan kalsooni ku qabin saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa guddiga ugu jira beeshooda cabsi uu ka qabo iyo nabasugudda la aada fahadna siyaasad ma soo farageliyo shaqana kuma lahan marka qof raba inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliyaa wax walba la aada fahad fahad ismad ay firtin
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya soomaaliya gaar ahaana xiliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo soomaaliya durbabo waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya madaxdooda u nugul cadaaladna maxaa kalsoonina laguma qabin karo guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo loo sheegayaa waxa kale oo jira arrintii gobollada waqooyi gudmxaa xubnahoodii sidii loo dooran lahaa iyadana durbaba waxay muujiday is-eedayn iyo khilaaf ayay muujiday mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal la isaga raali yahay oo waan waan leh oo meel dhexe la isugu yimaado in in laga gelayo uma muuqato marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda waxu socdaan aan la hagaajin oo aan muxuu aha mataqaanaa la helinin cabashooyinka taagan xal loo helinin waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo toog hayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa noqda ubuucda isjiijiidka iyo mararka qaar musuq maasuq mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horeeya dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyay in markaasi musuq maasuq iyo faragelinba ay ku haysay haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale waxaan su-aashaasi weydiiyey murtal sane oo ka tirsan macadka heritage
waxaan kusoo koobi karaa horta dowlad dowlad goboleedka puntland waa dowlad goboleed dhisan labaatan sana iyo ka badan kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee soomaaliya oo laga hor aasaasay yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeeshay marka taas ayaa waxaa u suurta gelinaysa puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleedka kale ee dalka puntland marka haddaan tusaale usoo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano kahor laba sano kahor iyo wixii ka dambeeyey wixii ka dhacay dowlad goboleeda kale dalka ayaa tusaale cad u ah doorashadii ka dhacday puntland waa lagu tartamay tartankaasna wuxuu gaaray ilaa iyo saddex wareeg dadkii musharaxiintii madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyey ilaa iyo saddex wareeg inay isla gaaraan doorashada taas ayaa marka waxay ku tusaysaa in maxaa la dhahay meeshaas lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meeshaas kaga muuqanaya taas marka waxaa sabab u ayada marka hay-adahaas dhisan iyo xildhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen dhaqankii asalka ahaa ee meesha ka jiray soo jireenka ahaa oo aan la barxin oo ama aan habac gelin halka dowlada goboleedyada kale dhaqankoodii uu habac weyn ku jiro inan kasoo baxan xildhibaano markaas aanan si sax a loo soo xulin inta badan oo ay ku leedahay maaragtay galaangal ku leedahay dowladda dhexe ee soomaaliya marka laga reebo ayadana jubbaland oo ayadana iskaga caabisay fargelintii uga imaan lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay marka taas waa midda oo isdabamaryenta ay uga dhacdo dowlad goboleedyada kale marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ee ku leedahay dowlad goboleedyada ayadana way ka duwan tahayo dowladda dhexe way ka madax banaan yihiin puntland iyo jubbaland oo waxay leeyihiin dekado kasoo gaar dhaqaala sideedaba qofka dhaqaalihiisa gacanta lagu haya waa la maamulaa oo ma madax banaana marka dowlad goboleedyada kale dhaqaalahooda ayaa gacanta lagu hayaa caasimaday ku xiran yihiin villa soomaaliya iyo muqdishoay ku xiran yihiin oo ay oga fadhiyaan in la bixiyo masaariiftooda
guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara haddii dowladdu ay gacan maroojiso mas-uuliyaddana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobolada waqooyi
waxaan isleeyahay hadda siday ku socoto siday ku socoto haddii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuq maasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd baa ka dhacaysa marka maxaa idin qorshaysan adinka hadda
waxa noo qorshaysanuun annagu waxaanu leenahay si cadaalada ha loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa annaguna aanu ka mid noqonna kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah arrintaasi waa gafu isagu galay isagay gaar u tahay isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan maamulka joogana isku dayo inuu ka faa'iidaysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo mana ahan taasi mid u gaara maamulka hadda jira oo dad badani ay u arkaan in loo doortay carag ka dhalatay sidii maamulkii ka horreeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankiisa xulista xildhibaanada dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarkaa u taabanayeen balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan intaa ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo